magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda xaafadaha magaaladaasi ololaha nadaafadeed oo ay iska kaashadeen dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada ayaa waxaa si gaar ah loogu sameeyey xaafadda israac gaar ahaan dhaanta koowaad hoyaha dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo cabdiqani geesa weyne iyo qaar ka mid a xubnaha ka qeyb qaatay ololaha nadaafadeed ayaa ka warbixiyey waxaan joognaa laanta koowaad gaar ahaan santarka guud ee xaafadda israac halkan waxaan ka qabanaynaa maanta runtii oloolo nadaafadeed meeshan waa meeshii meelihii waxaa kamid tahay biyuhu ay aada u fadhiisteen ayaamihii dhoweyda oloolaha la sameynayana ay biyuhu fadhiyeen biyihii markay ka qalaleenna waxaa kasoo baxay qashin fara badan maanta ayaan oloolo ka samaynaynaa waxaan rabaa marka halkaan inaan uga mahad celiyo guddoomiyaha laanta koowaad oo runtii maanta shaqada si fiican qaybtiisa ka qaadanaya waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo dhallinyarada iftiinka gobolka mudug isxilqaamayaasha oo runtii shaqadan la-aantood aan la qabteenba oo aad u jeedaan maanta xooggoodii iyo ma garanaysaa wakhtigoodii soo sadaqaystay oo u shaqaynaya bulshadooda jamcadii hore ayay ahayd oo ay ka shaqaynayeen baadiyaha iyo caska magaalada ay ka shaqaynayeen maanta oo jamcaan waxay ka shaqaynayaan laantii koowaad ee xaafadda israac waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantihiin ilaahay ajar iyo xasanaha aan la soo koobkan allah idinka siiyo waxaan rabnaa wadooyinka iyo meelaha babliga ah in ma garanaysaa qashinka iyo caagadaha iyo ma garanaysaa waxyaalaha lagu tuurayo in laga ilaaliyo nadaafaddu waa iimaanka barkiis deegaan nadaafad leh ayaa caafimaad iyo horumar gaari kara ololayaashu waa sii socon doonaan hadda alla idmo maalinba aag baa la gelayaa maalinba meel baa la gelayaa waxaan faraynaa bulshada qof walba gurigaaga hortiisa qash ka qaado insha allah waxaa soo bixi doona mar dhow waxaa bilaaban doona wacyigelin guud oo magaalada dhan ka bilaaban doonta kadibna waxaa ku xigi doona amaawiir iyo tilaabo la qaadayo waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a qof baa gurigiisa hor sooxayaa labaatan shablaan iyo labaatan bacood iyo labaatan magaranaysaa fur iyo caag yaalla waana wax runtii aada u foolxun weeye qof walba waxaan rabnaa bal inta adiga kugu beegano wajahadaada ah qashinka ka aroori guryaha waxaa la rabaa dadka inaad idinkuna u shaqaysaan qofka meesha aad wax ka guraysaa nafskeeda inaad xataa wacyi gelisaan waxaad tidhahdaan maanta qashinka waa idinka qaadnay laakiin birito qashinkiina goobihiina ku aruursada kambanigan caafi iyo baa idinka qaadaysa qashinkiina aruursada qofka maalin walba in qashin laga qaado lagu soo noqnoqdo lagu soo noqnoqdo sax noqon mayso ganaxyaan samaynayna idinku waxaa la rabaa idinku degmadii baa ka mid tihiin waxaa la rabaa codkii degmada inaad ku hadashaan inaad roolkeeda yeelataan idinkana waxaa xaquuqaad ah iyo waajibaadkiina aad leedihiin oo billaha ah baad helaysaan haddii ilaahay idmo
ololaha nadaafadeed ayaa door muhiima ka qaadanayo sare u qaadidda nadaafadda iyo bilicda xaafadda israac gaar ahaan laanta koowaad ee magaalada gaalkacyo oo ololahan laga sameeyey